magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa lagu qabtay shir looga hadlayo sidii lagu boobi lahaa shidaalka qaar ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda afrika oy ugu horreyso soomaaliya shirkan oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday dowladaha shisheeye oo doonayay inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan kheyraadka ku jira soomaaliya daahir shire maxamed oo ah wasiirka batroolka iyo macdinta dowladda federaalka ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha shidaalka soomaaliya wuxuu sheegay in soomaaliya uu ku duugan yahay shidaal badan wuxuu tilmaamay in shisheeyaha ay hortaalla fursad weyn oo ay ku boobi karaan batroolka ku jira soomaaliya wasiir dahir wuxuu sidoo kale caddeeyey in dowladda federaalka ay qorsheynayso inay dardargeliso sahminta shidaalka dalka taas oo ka dhigan in soomaaliya loo lagdo turkiga oo ka mid ah dhinacyada ka shaqeeya sahminta shidaalka soomaaliya isagoona sheegay inuu dhaqangeli doono heshiiskii uu ku iibsaday kheyraadka dalka